ardaaxuma gudaha cabdisamic cumar baal waxaa uu xilli kasta maalinta gooboode maanta ay ka socoto diiwaangelinta madaniga bismi illahi raxmaan iraxiim waan ku salaamaya marka hore diiwaangelinta madaniga ah magaaladan hargeysa oo caasimadda ah waxaan u qaybinay sideed iyo afartan goobood inay ka bilaabanto sideed iyo afartankaa goob waxay isku jiraan xarumaha dawladda dhul burayfada oo aan karaysanay iyo dugsiyada sare iyo jaamacadaha oo aanan weli jaamacadaha gaarsin laakiin qorshe nagu jirto berisahan dambe inaan dhigno marka iskuullada saaka waxaan dhignay koob iyo toban iskuul xarumaha kale ee dawladdu waayigna waa laba iyo toban oo waxa weeye waaxaha iyo qaybahooga iyo rugaha booliiska iyo gooba aan karaysanay baa jira iyaga laftooda waxaa kaloo jira xarumo kale oo santarka magaalada sarka iyo halka hay-adda shaqaalaha oo iyagaan keenay tiban fara badan iyo suuqa gobonimo oo kale iyo waaheen marka guud ahaan horta waxaa laga helayaa diiwaangelinta waxaad ka helaysaa xaafad waliba waxaad ka helaysaa administration centerkeeda goobteeda maamul way ka helaysaa degmada lix labaatanka jun xarunteeda lix labaatanka jun laga helaya degmada koorbuud koorbuud way ka helaysaa axmed dhagax axmed axmed ka helaysaa goobo kale oo dawli ah oo ku dhex yaala xaafadahaasina waa laga helaya goobo kale oo aan xaafadaha u qaybinay oo sideedda waaxood ee magaalada aan usii qaybinay oo aan karaynay oo qaarkoodna imika internetkii iyo leerkii lagu xidhayo qaarkoodna lagu xidhay khamiistii iyo jimcihii iyo sabtidii maanta waan wadnay lagu xidhay oo korbaynta lagu xidhay aan gaarsiinaynaa way jiraan marka goobaha aan ka bilaabaynaa actually saaka waxaan rarnay subaxii hore labaatan iyo sideed kid baan rarnay ilaa hadda way socdaan raritaanki kolba meesha lasoo dhamaystira la geenaya marka goobahaan u qaybinay magaalada hargeysa waa afartan iyo sideed goobood in laga geliyo magaalada hargeysa inta caasamadu tahay weyaan
wacyigelintii markaa dadku gudoonsi u yimaadeen goobahan bulshada ka shaqeynaya ee hay shaqaalaha oo kale kolley waxa wacyigelinteeda aniga ugu muhiimsan oo aan aan doorkaan siinayna waxay ahayd inaan dadku wax action waa la tusno oo qofku ishiisa wax ku arko intii ma idaacadda message loo gelin lahaa ama tvga wax laga tusi lahaa macnaha inay wacyigelinta qayb ka noqoto in wix actual isagu ah oo la sido oo kidkii iyo tiimkii iyo cuqaashii iyo boliiskii oo isku qoofalan aanu aanu dhex dayno bulshadii baa kow ka ahayd inay bilaabantay oo goobaha ay ka socotana bulshada waa gaarsiinay waana gaarsiinaynaa macnaha imika infrastructurekii baanu dhisaynayoo goobta iyo maxay ahayd qalabkeeda oo equipmentgii sida furniturkii ama kuraastii iyo miisaskii layrkii iyo maxay ahayd isgaarsiintii oo labada shirkadood ee samtal iyo teletom ay noogu xuleen isgaarsiin casriya oo aan ahayn kanaan isticmaalayno oo kusii kuuro diiwaangelinta keliya loogu talagalay ayay noo xuleeyeen marka waxaan isdhex wadnay shaqadii aan dhisayno xaggaa hoose goobihii diiwaangelinta oo maratay nooca aan udhisayno keenayno qalabkii iyo iskaasiintii isla markaana aan geenino clomation oo dhamaystira rutiinki aan geenayni marka imika markaanu saa ugu dhamaystirno waa loo sheegaya dadweynaha midda kale waxa ka qayb qaadanay wacyigelintu maaha annaga un tiimahaan anagu haddaan nahay gudidii farsamo maarata hawshan maamuleysay ee hoos imanaysa guddida wasiirada ah oo gaabinta sare macnaha waxaad sii abuurnay gudiyo heer gobol oo barataabka iyo cuqaashi baa jira haddana waxaa jira mayorkii caasimada oo systemkani uu ownershipkeeda iyo lahaanshuhu ku wareegayo hadhow oo anagu waan bilaabna waa iskale waa nidaamka nidaam dawladaha hoose ay la wareegayan buu noqonaya waxaa kaloo jira maamuladii xaafadaha iyo waaxaha magaalada oo iyagana ka qayb qaadanaya ilaa gudiyadii nabadgelyada waaxaha yaa jooga ka qayb qaadanaya marka waxaa jira system loo wacyigelineed oo ilaa structureka ugu hooseeya dawladdu ay kaga qayb qaadanayaan oo ama dadka warbaahinta ha loo mariyo ama baabuur iyo marata gaadiid ha loo saaro microfone yani dadka la gaarsiinaya jiraya marka systemkii oo aan inagu aanu ku tijaabinayno macnaha tijaabo ahaan maha wuu jiraya weligiiba nacam aan dhigayno systemkii aan dhigayno hargeysa si aanu marka dambe expansion ugu samayno goboladii kale oo kidadkii labada boqol ahaa afartan iyo sideed kamid a ayaanu gelinay hargeysa deetan marka aanu qaabka marata u hirgelayo aan cashar ka badanno ayaanu deetana u dhaafaynaa goboladii kale oo aanu shaqaali tarin garanaynaa deetran annagoo eegayna systemkeena hargeysa u hirgelinay yaanu caasimadihii kale ee gobolada ku bilaabaynaa marka waxaan xooga saaraynaa meelaha populationku aada ugu badan yahay population densitygu jiro sida caasimada hargeysa oo kale oo dee populationkeenu haddaanay lekaane saddex meelado meel ama ka badanba ay ku nool yihiin deetana waxaan xooga saaraynaa marka dambe dhulka ama caasimadaha eedaa oo ah meelaha gobolada haddana taawilasheekooda ugu badan yaho markaad awlab tiraao dee dabuuraba lamarwana gebilay waa gebilay berbera dee waa magaalada berbera tagudheer barco sidaasaanu magaalada laascaanood ceergaabo degmooyinka eeraanu fokaska saarayna deetana waxaan u daadegaynaa markaa degmoo degmada ay tahay tiimkuna markaa marka waa hargeysa saan uwa horgelino qaar ba hargeysa ku hari doono oo berma noqon doono oo meelaha waxbarashada iyo meelaha mobile tiimkaan gelinay waa ka soo bixi doonaan deetana meelo berman u xafiisyo oo weligoodba jiraya ayaa lagu reebi doonaa tiimamka kale waxaanu geyni doonaa marka degmooyinkii ka farcamaya hargeysa dhiida ahaabanu yaanu geynaa markaa ilaa xeeb degmooyinka kale golayaasha deegaan kale ee baligubadle iyo salaxay iyo degmooyinka kale kasii farcamayaga kuwantaanu markaa tiimka gelin doona markaa saasanu maaratahay gobolka ugu soo wada caam yeelin doona insha allah inuu isdiiwaangeliyo sin bani waa inuu isagu yimaado wax shuruuro looga baahan yahay ma jiro caaqilkii baa halka jooga foomkii laga buuxinay sistamkii annaga u abuurnay qofku wuu imanayaa foomkuu buuxinayaa deetana wuxuu isa sheegaya magaciisa saddexaan ku degan yahay iyo caaqilkiisa si bari deetana caaqiladu yagaas garanaya oo sistamka lagu verificationka xaqiijinta lagu samaynayo tiimka meesha fadhiya u taabaran marka qofku waxaa looga baahanyay keliya inuu sistamka yimaado isagu meesha yimaado wax kaloo looga baahanyo cadayna sistamka aanu abuurnay waxa wey qofku caaqilkiisa inuu la yimaado maaha uqaasha nafgeer hore samayna isku xiran marka uqaasha wadanka ay ka diiwaan gasho dhanna sistamkan gelini kolkaa markuu qofku caaqilkiisa sheego caaqilkiisa waa la kala garanaya isagaa soo boodaya deeta caaqilkii kale goobta noo jooga noo recognize garanaya oo isgaranaya marka maadaama wasaaradda ka diiwaan gashay waan garanayna caaqilkaas inuu caaqil sax yahay uu qof kale caaqilkiisii wato deetana sidaasuu kaar ku helaya markaas markaa sistamkeegu wuxuu noqonayaa ku isku xidan oo nafgeer iyagu waxaan ku xidhaynaa mayane maha hargeysa maha macnaha cuqaashu waxay ka diiwaan gashatay gobollada o dhan laakiin daatadood waxay taallaa wasaaradda oo kaarka annagaa siina gobolkaa laga soo doortaa oo de caaqilka waxaa sameeya dhaqanka qofku waxa kaloo ku cadayn karaa maha si malin caaqil waxa kaloo ku cadayn karaa hadduu sido documenti uu ama basaboor wato ama uu i d kale oo hore uu jiro uu la yimaado nacam waxay cadaynaysaa qofkan inuu muwaadin yahay marka totally waa la diiwaangelinaya marka qofka aan laakiin sida wax documentation ah baan xagga cuqaasha verification ama hubin ka samaynayna marka inaan ogaano si bal waxa weeye inuu qofkii somalilanderka helo kaarkii muwaadinimada